galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab jimco ah koob iyo soddonka bisha may sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka puntland iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna xidhiidhka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saxaafadda hannaan u fududeeya ayaan u abuurnay saxaafaddu inay war hesho iyagoon xitaa innagana soo marin ayay xaq u leeyihiin una raadsadaan una raadsan karaan marka siyaasad iyo go'aan dowladeed oo ah in warka saxaafadda loo diido ma jiro agaasimuhu hadduu ogyahay iyo hadduu ma ogyahay xafiisyada dowladda waxaa ka jira in warbixinaha ka baxa dowladda in lasoo jarjaro lasoo habeeyo oo dowladda sida ay jeclayd inta laga dhigo lagu yidhahdo waa lagu soo diraayaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaxooti ay soomaali ku jirto oo laga daadgureeyey dalka liibiya lana geeyey dalka talyaaniga innaga dadka soomaalida hawsha ugu weyn oo laga raba naga rabaan waa in caddayd warqadda safarka oo kale oo hubkaliyaad o kale aan u samayno iyo caddayd qofka inuu soomaali yahay mar qofku waa noo imaanayaa soomaaliga ahaa interview baan la yeelanayna waa xaqiiqi inuu soomaali yahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaxunti kale oo iyagana ah hay-adda u n h r ay ka soo celisay dalka yeman oo gaadhay somalilan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa khamiistii shalay si nabadoon uga daadguraysay dalka libiya boqol sagaal iyo afartan qof oo qaxooti ah iyo magangelidoon isugu jira iyadoo geysay dalka talyaaniga dadkan ayaa ku go-doonsanaa dagaalada ka socda hareeraha magaalada caasimadda ah ee tripoli kuwaasoo qaramada midoobey ay sheegtay in ay ku dhinteen lix ka mid ah shaqaalaheeda caafimaadka boqol afartan iyo sagaalka qof ee laga qaaday libiya ayaa ku dhowaad kalabar ahaa caruur waxaana ay kasoo kala jeedaan dalalka eritrea soomaaliya suudaan iyo ethoobiya farxaan xaq oo ah ku-xigeenka afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in caruurtaasi badankood ay ka muuqato nafaqa darri ayna u baahan yihiin daaweyn iyo nafaqayn deg deg ah waxaa laga soo qaaday xarun ay qaramada midoobey ku leedahay tripoli kadib markii ay ka soo badbaadeen bilo iyo ay xaalado halis ah ku jireen iyaga oo ku sugan xarumo dadka lagu hayo sida uu sheegay farxaan dagaalka ka socda gudaha iyo hareeraha tripoli ayaa waxaa ku dhintay lix ka tirsan shaqaalaha caafimaadka toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii horaantii toddobaadkan si ula kac ah gantaalo loogu dhiftay laba ka mid ah gawaarida ambalaasta ee gurmadka deg dega ah dadkan ugu dambeeyey ee laga qaada libiya ayaa yimid kadib markii laba iyo lixdan qaxooti ah oo isugu jiray suudaan suuriyiin iyo soomaali ka carartay libiya ay tageen xarunta gurmadka deg dega ah ee u n h c r ay ku leedahay magaalada timisora ee dalka rumania ka hor inta aanan loo duulinin dalka norway oo qaxooti ahaan u aqbalay
madaxweynaha maraykanka ayaa dalka mexico u qabtay muddo toban maalmood ah oo ay ku joojiyaan soo galootiga sharci darrada ah ee ka imanaya dhanka waqooyi islamarkaana ku soo jihaysan xuduudda dalka maraykanka iyadoo haddii ay sidaasi yeeli waayaanna uu dalkaasi waajihi doono in tacriifad lagu soo rogo dhammaan wax soo saarka dalkooda ka yimaada waxaana arrintan madaxweyne donald trump uu ku shaaciyay qoraal uu bartiisa twitterka soo dhigay fiidnimadii khamiistii shalay waxaana uu trump twitterkiisaasi ku yidhi tobanka bisha juun maraykanku waxa uu boqolkiiba shan kordhin doonaa tacriifadda alaabta imanaysa dalkayaga kana imanaysa mexico ilaa ay sogolootiga sharci darrada ah ee mexico soo maraya ay dalkayaga imanaya ka joojinayaan madaxweynaha mexico andres manuel lopes ayaa isna warqad uu twitterka soo dhigay arrintan kaga jawaabay isagoo sheegay in arinta arrimaha ijtimaaciga ah aan lagu xallin karin cashuur amaba tallaabooyin xooga ugu yaraan afar askari oo ka mid ah militariga afghanistan ayaa ku dhintay halka afar kale oo ka tirsan ciidamada maraykanka ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo jimcihii maanta lala beegsaday baabuur kolonyo ah oo marayay gudaha magaalada kabul militariga maraykanka ee jooga afghanistan ayaa xaqiijiyey dhaawaca soo gaaray afarta askari waxaana ay sheegeen in dhaawaca soo gaaray askartooda uu yahay mid fudud afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan nasrat raxiimi ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay ciidamada ajnabiga ah ay sidoo kale ku dhaawacmeen dad rayid ah oo waddada marayay ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay waddada isku xirta kabul iyo magaalada jalaalabad ee dhacda dhinaca bari ee afghanistan
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa booqashadiisii u horreeyey ee uu ku tago dalka jarmalka maanta magaalada baarliin kula kulmaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela markel ka hore isaga oo warfidyeenada la hadlaya xilli ay shir wada qaateen isaga iyo dhigiisa dalka jarmalka hiko mas kadib kulanka ay wada yeesheen ayaa uu bombeeya ku sheegay in maraykanku aanu taageersanayn hanaanka loo yaqaano instex oo ah mida dalalka yurub ay shirkadaha kaga ilaalinayaan cunaqabataynta maraykanka haddii ay la macaamilaan shirkadahaasi iiraan hanaankan oo aan weli ayaan weli howlgelin balse yurub ay rajaynayaan inay ka shaqaysiiyaan xagaagan
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington aan ku horeyna qaramada midoobey ayaa sheegtay in ku dhowaad afar kun iyo saddex boqol oo soomaali qaxooti ku ahaa dalka yemen ay dib ugu celisay soomaaliya tan iyo labada kun toddoba iyo tobankii waxaa ugu dambeeyey dadkaasi la celiyey sida ay sheegtay u n h c r boqol shan iyo labaatan qof oo dooni ay ka qaaday dekada cadan ee dalka yemen oo shalay gaaray magaalada berbera ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintan inoo haya barnaamij ay fududaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r oo kaashanaysa hay-adaha arrimaha bini'aadminimada ka shaqeeya mas-uuliyiinta yemen iyo dowladda dalka soomaaliya oo dib loogu celinayay qaxooti ku go'doonsanaa dalka yemen ayaa dib loogu celiyey qaxooti gaaraya afar kun iyo saddex boqol oo soomaaliya tan iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii waxaa ugu dambeeyey dadkaasi la celiyey sida ay sheegtay u n h c r boqol iyo shan iyo labaatan qof oo isugu jiray dumar rag iyo carruur oo dooni ay ka qaaday dekadda cadan ee dalka yemen galabnimadii arbacadii lasoo dhaafay doontaasi ayaa gaartay dekadda berbera khamiistii shalay maalmo uun ka hor maalinta ciidda dadkaasi laabtay ayaa waxa ay isugu jiraan sida ay sheegtay qaramada midoobay soomaali ku dhalatay yemen iyo kuwo waalidkood qaxootinimo halkaasi ay ku geeyeen iyagoo ka rajo qabay inay ka nabad galaan colaaddii iyo amni darradii soomaaliya ay uga carareen yemen oo hadda lagu tilmaamo meesha dhibaatada bini'aadminimada ugu baaxadda weyn ay ka jirto ee dunida oo dhan ayaa dadkaasi ay wajahayeen xaalad halis ku ah noloshooda taasi oo ka sii dartay nolosha dadkii qaxootiga iyo magangeliya doonka ku ahaa qaxootiga soomaalida ayaa ka ah sagaashan boqolkiiba qaxootiga iyo dadka magangeliya doonka ah ee ku nool dalkaasi yemen oo haatan lagu qiyaaso ilaa iyo laba boqol iyo konton kun oo qof dhaqdhaqaaqa qaxootiga soomaalida iyo yemen ayaa waxa uu soo bilowday siddeetanaadkii waxaana ay sii socdeen markii ay dowladda dhexe burburtay dagaalka sokeeyana la galay iyadoo dad badan ay ka cararayeen rabshadaha guud iyo cabsi shakhsiyaed ayaa kuwo kalena ay ka baxsanayeen abaaro iyo gaajo soo noqnoqday oo dhaxalsiiyo fursado la'aan dhinaca nolosha ah colaadda ka jirta yemen awgeed qaxooti badan oo yeman ku nool ayaa waxa ay xiriir la sameeyeen u n h c r si ay ugu fududayso in dib loogu celiyo dalkooda ilaa iyo saddex iyo soddon jeer ayaa waxaa lagu qaaday qaxooti soomaaliya safarro ay qabanqaabisay hay-addaasi u n h c r tan iyo labadii kun iyo toddoba iyo tobankii waxaa kaloo dadkaasi celintooda gacan ka geysatay hay-adda i o m ee qaramada midoobey ugu qaabilsan socdaalka warbixintaasna waxaa inoo soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey dhinaca kalena dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxoontiga u n h c r ayaa khamiistii shalay si nabadgelye ah uga daadguraysay dalka liibiya boqol iyo sagaal iyo afartan qof oo qaxoonti iyo weliba magangelya doon isugu jira iyadoo geysay dalka talyaaniga dadkan oo kasoo kala jeeda dalalka eritereya soomaaliya suudaan iyo etoobiya ayaa ku go'doonsanaa dagaalada ka socda hareeraha magaalada caasimadda dalka libiya ee triboli kuwaas oo qaramada midoobey ay sheegtay inay ku dhinteen lix ka mida shaqaalahooda caafimaadka arrintan ayaa haddaba wariyahayaga nuur xasan nuur uu ka waraystay safiirka soomaaliya u fadhiya libiya muxiyidiin maxamed kaalmoy isagoo khadka telefoonka ee magaalada triboli kula xidhiidhay hadda beryahan waxaana soo gaaraysa maxaan ku yidhahdaa dad kale inay maaragtay unisiartu ay meelahan dagaalada ka dhacayaan oo magaalada daafaheeda ah oo xeryaha waaweyn ay ku yaalaan oo dadku ay ku jiraan meelahaas in dadka ururiyeen oo meel gooni ay geeyeen warkaan waa na soo gaaray si official nooma soo gaarin laakiin soomaalidii meelaha ku jirta ayaa ayaa ayaa lasoo hadlaysa soomaali kaloo anaga naga agla dhow oo ama safaarada joogta ama safaarada hareeraha degan markaas saas oo si dadban ayay noo soo gaartaa laakiin si official ah nooma soo gaarto in maxaan ku yidhahdaa ay u n h r ta dad qaadeen ama qaadayaan u n h c r ta marka ay rabaan in ay qaxootiga soomaalida qaadaan ma idinla soo xiriiraan oo ma idinku wargeliyaan oo ma idinla qaybsadaan wixii xog ah innaga dadka soomaalida hawsha ugu weyn oo ma laga raba ay naga rabaan waa in caddayn soomaqadda safarka oo kale qoomka layihahdo kale aan samayno iyo caddayn qofka inuu soomaali yahay marka qofka waa noo imaanaya soomaaliga ahaa interview baan la yeelanayna waa xaqiiji inuu soomaali yahay marka waxaan siinaa warqad caddaynaysa qofkaasi inuu qof soomaali yahay baan siinaa magarad howlihii kale ee qaxootiga soomaalida ee libiya aada uga soo daadgureynayseen ee aada ku celinayseen soomaaliya xaggee idiin marayaan saas caadi si oo joogto ayay u socotaa hadda maxaan ku yidhahdaa tiimk tiam baa hadda gacanta lagu haya koox baa hadda hawsheeda socotaa oo gruubkaas la ururinayo hadda marka maalmahan ciidda oo ciidda ku-xigta ayaan rajeynaynaa in la qaadi doono marka marba waa la ururiyaa marba waa la ururiyaa hadda qolooyin kuxayirna in muddaa meel sirta la yidhaha shan boqol oo kilomitr tribali u jirta oo qaar xanuunsan ay ku jireen iyo qaar hadda koor xabado ay ku dhaceen iyo ay ku jireen iyo gurubadaas variyaas qabanqaabadooda ay wadaan iyo gurubo kale oo tribali joogay marka caadi bay u socotaa hawshaasoo marba dadka isdiiwaangeliya waa la ururiyaa annaga waraaqihii baan u sameynaa gohumka ahaa oo dalka ay u noqdeen basabortka bedeli lahayd kadibna maxaan ku yidhaahdaa ciidanahan kale oo i o m ta iyo un c r ta iyagana maaragtay shaqadooda ka qabsada ugu dambeynta saasa marka hawshaas waa hawl socoto oo iska joogta ah maadaama weli dagaaladii ay ka socdaan qeybo ka mid ah tripoli xaafadaha ay duqeymaha ka socdaan waxaa la sheegayaa in weli ay ku sugan yihiin dad soomaali ah marka sidee safaaradda uga warqabtaa dadkaasi ku go'doonsan aaggaas aada iyo aad horta meelaha oo waaweyn oo xeryaha ah oo ama xabsiyadaba aan dhahna oo dadka muhaajiriinta ay ku hayaan iyo meelo qaybo kamid a ayaa waxay ku dhacaan waxaan ku yidhaahdaa magaalada koonfurteeda iyo dhinaca galbeedkeeda koonfur galbeed ah ayay ku yaalaan waxaa kamid a meel la yidhaahdo maxaan ku yidhahda caanzaare iyo meel la yidhahdo binqashiir duwaysha meel la yidhaahdo meel meelo ku taalo marka meelahaas dad baa ku jira oo muhaajiriina oo dad soomaaliyeedna ay kamid yihiin marka dadka wayna la soo xiriiraan waxay noo sheegaan masalan inay rabaan masalan in maxaan ku yidhahda dalkeena dib dib ugu noqdaan oo kale markaas markay noola soo xiriiraan waan tagnaa annaga iyo qolo la yidhaahdo i o m ta ayaa tagnaa interview baan la yeelanaya la yeelanaa annaga waxaa naga qusaya in qofka soomaalimiintan xaqiijino warqadii oo maxaan ku yidhahdaa gohumka eedna aan u samayno intaa markaan samayno marka processi kale howlihii kalea u soconaya oo i o m ta ayaa ticketkii udal u dalbaysa oo ku dhoofi lahaa iyo faraydii isugu xiraysa war qofka saas rubax marka annaga waan ka warqabnaa oo dadkii ayagana waan la soo xiriira marar qaarkood eheladaana la soo xiriira marar qaarkood i m t unity arto meelaha intay marmaraan baa noo soo sheega la yidhahdo dad soomaaliyeed baa halkaas jooga marka saasaan maxaan ku yidhahdaa hawsha ay ku dhamaystirantaa ugu dambeyntii kooxaha loo yaqaano magafayaasha ka waran ma ma jiraan soomaali weli gacnahooda ku jira oo ay haystaan si sharci darraa aada iyo aad aada iyo aad magafayaasha siaan marar badan ku celcelinay waa shabakad weyn oo maxaan ku yidhaahdo jinsiyada kala duwan leh waxaa ku jiro xoogooda waa dad libiyaana marka dhibka dadkaasi ay geystaan ama shabakadaasi ay geysto mid sahlan ma aha waa wax laga cuulibilaysto dad fara badan ayaa meesha ku dhibaataysan qaarkood maxaan ku yidhahda hadda masalan shalay oo kale gabar soomaaliyeed baa noo timid oo warqadii oo maxaan ku yidhahdaa dib u celinta aan u sameynaynay waxay noogu noogu noo sheegtay noogu warantay in muddo sagaal bilood ah meel maxaan ku yidhahdaa kamid ahayd koox ay ku haysteen maxaan ku yidhahda meel xeeba oo maalinba lahaa caawa doonta linsaare iyo berri baad baxaysaan lahaa sagaal bilood inay halkaas joogeen oo rafaadka ay ka sheekeynayso waxaa la maqli kara oona ahayn marka aad baa qoladaas dhibkooda u taagan yahay oo waxaan isleeyahay xal caalami ayay u baahan tahay dad fara badan baa meesha ku dhibaataysan jirdil iyo maxaanku idhahda iyo dhac iyo boob iyo faraxumayn iyo wax walba ayaa meeshaasi ka dhacaya marka allah asturo amuuraha
waa agaag dhegeystayaal wuxuu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka libiya muxidiin maxamed kaalmooy oo isagoo magaalada tripoli ee caasimada wadanka libiya ku sugan khadka telefoonka ugu warrameeyey nuur xasan nuur oo washington jooga
haatanna soomaaliya roob xoog badan oo ka da-ay gobolada puntland ayaa sababay inay waxyeelo soo gaarto waddada laamiga ah ee isku xirta gobolada puntland waxaa jira shilal isdabajoog ah oo ka dhacay inta u dhexaysa boosaaso iyo qardho kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed sida warbixintan ay boosaaso uga soo dirtay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac tan iyo intii ay bilowdeen safarada xagaabaxa ayaa waxaa soo badanaya shilalka gaadiidka isaga goosha gobolada puntland iyo meelo ka baxsanba taliyaha taraafikada ee shanta gobol korneyl maxamed finin yuusuf ayaa v o a u sheegay in shilalkan ay muddo saddex bilooda ku dhinteen dad gaaraya soddon qof tiro ka badan kontonna ay ku dhaawacmeen saddexda biloodoo xagaabaxa waxaa ku qiyaasaya ilaa iyo soddoneeyo qof inay ku dhimatay dhaawacu ilaa aflexganeeyo meelaha wooye day kala yara inay ka badayiin mooye roobabka mihigaanka ah ee ka da-ay puntland ayaa taliyuhu sheegay inay waxyeello u geysteen waddooyinka taasina ay qayb ka tahay shilalka ay dadku ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen meelaha shilalka ugu badani ay ka dhaceen ayaa taliyuhu ku tilmaamay inta u dhaxaysa magaalooyinka boosaaso iyo qardho wadayaasha gaadiidka qaarkood ayaa taliyuhu sheegay inaysan mas-uuliyad iska saarin dadka iyo gaadiidka wax dareewala oo mas-uulina ma jiraan wadadina waa eber meermeerka haddaa badho waa yaabaysaa wadadu waa goolay waa goolay waa goolay waa golay waxa laga qaban karina ma jiro ilaa iyo waxaan dhawaanaya roobka intuu da-ayay biyaha ta gumanaya gaadiidka alaxayin gaadiidka alaxayin hooyo nin aaga dhawaanaageyn ma jiro cidiga hooskaadee ma jiro biyaha roobabka mihigaanka ah ee ka da-ay puntland ayaa waddooyinka qaarkood dhaawac u geystay iyadoo dadkuna ay u diyaargaroobayaan xilliga xagaabaxa iyo munaasabadda ciidda oo fooda ina ku soo haysa waxaana muuqata in gaadiid fara badani ay ku kulmeen isticmaalka waddada u dhaxaysa boosaaso iyo garowe taasoo mararka qaarkood ay xadnimaan safarada gaadiidka kadib markii ay ku soo fatahmaan biyaha togaga dulmara buundooyinka laamiga ah faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal waxaanu idin leenahay galab wanaagsan jimco wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo hayo waryahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
waqanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan barnaamijka waxaan si gaara diiradda ugu saari doonaa muddooyinkii dambe saxaafadda madaxa bannaan waxay muujinayeen cabashooyin ay ka qabaan dowladda soomaaliya gaar ahaan markay timaado helidda xogaha wararkay u baahan yihiin iyo tegidda goobaha ay ka dhacaan mushkiladaha sida qaraxyada muqdisho doodan waxay u muuqatay in ay aada u hadal hayaan saxaafadda qaarkood maalmihii dambena doodo ay ka yeelayeen warbaahinta gudaha haddaba barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar cabdaala faarax cabdi warsan faarax a b oo wakaaladda wararka ee a b sawirqaado u ah muqdisho ku sugan iyo ustaad faarax nuur oo muddo dheer kasoo shaqeyn warbaahinta soomaalida kana tirsan saraakiisha sarsare ee ururka suxufiyiinta nosage dhammaantiin aad baad umahadsantiin soo dhawaada agaasime xariirkeedii kala dhexaya warbaahinta madaxa bannaan sawir guud hadaa ka bixiso waa mid nuucay ah bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha cabdiqaadir adiga iyo ustaad faarax cumar iyo saaxiibkay faarax muxuu ahaa iyo dhegeystayaasha v o aada runtii xiriirka nagala dhexeeya warbaahinta waxaan aaminsannahay inuu yahay mid aada iyo aada u wanaagsan oo meeshii ugu sarreysay maraya haddii ay ahaan lahayd ururada ay saxaafaddu leeyihiin haddii ay ahaan lahayd xarumaha warbaahinta ee raadiyaasha iyo telefishinada iyo maaragta waxa la midka ah iyo haddii ay ahaan lahayd shakhsiyaadka saxafiyiinta intaba waxaan aaminsannahay xiriir aada iyo aada u wanaagsan oo maamulan oo nidaamsan oo leh dariiq uu ku yimaado inaan leenahay faarax muddaad ka soo shaqaynaysa warbaahinta sawirqaada tahay xariirka dowladda iyo helidda xogaha xariir intee lag baadi ka dhexeeya bal sawir gudiga si bismillahi waa salaamaya saaxiibada iyo agaasimaha iyo dhammaanba v o a waa haddii aan ka jawaabo su-aashaa si fudud waxa weeye dowladdan hadda xilka waxay haysaa laba sano labadii sano ugu horreysay waxaad moodaa xoogaa iyaga iyo saxaafadda inay isu soo dhawaayeen oo maxaanku raa runtii si wanaagsan ay u wada shaqaynayeen laakiin muddo hadda aan isdhihi karo ilaamaa saddex bilood iyo laba bilood baa waxaa soo afsoo ifbaxaya in maxaanku idhaha saxaafaddii si gaara culays loo saaray oo laga hor istaagay shaqadii ay lahayd marka waxaan rabaa inaan tacaliiq yar ka bixiyo horta saxaafaddu waa mihnadaha adduunka mihnado ka mida weeye weliba midda ugu weyn oo warbaahinta weeye dowladda hadda jirtana waxay isku dayday in ay maarata mihinadaas ayadaa gebi ahaanba ay baabi'iso amase culays saarto sida aanu ka dareennay meelaha qaarkood aan u shaqo tegayno waad la socotaa xafiisyada dowladdu oy raalli kahayn saxaafadda faarax marka laga hadlayo dowlad iyo saxaafad madax bannaan xariir ka dhex mari karo dee inay isku dhawaadaanna ma ahan inay wada shaqeynna way tahay marka markaad fiiriso saxaafadaada aada xogaal kuu tahay iyo dowladda soomaaliya hadda shaqeynayso intuu leega xariirkooda
wallaahi intaa hadda aniga arko kolley horta waa muxuu ahaa isfaham badan ma jiro waxa muhiimka ana waxaa waaye in laisfahmo qol walba shaqay leedahay saxaafad madax bannaan shaqay leedahay shaqooyinkiiyaa isu keenaya dadka iyo dowladda isu keenaya marka in laisfahmaa muhiim ah dowladda inay fahamto dadkan inay xogdoon yihiin xogtana aysan qarsan marka saxaafaddu wax ka caraysana mararka qaarkood waxaa waaye inayn xogtii ay rabeen aysan helin marka dhibaatada meeshaas ka imaanaysaa
marka dowladda xogaha way qadanaysaa xoogaa inta badan maaragtay dowladda ma bixiso inkastoo ay ku kala fiican yihiin haddana inta badan maaragtay meelaha xogta aadka looga rabo ma bixiyaan
agaasime dhaliilaha waaweyn ee muuqda oo oo qof walba uu dareemay saxafiya waxaa ka mid a in xogaha dowladda ay dowladdu isku koobtay hadday bixinaysana wasaaradda warfaafinta iyo raadihii dowladda ay tahay inay siisay keliya ay ku koobtay bal marka horeta inaad isku koobteen xogihii ma aaminsantaha maya ma aaminsani runtii dee waxaa weeye horta erayo badanaa la isticmaalay oo kala duduwan wax kastana waxay u bahan yahin in caddayn loo hayo ama ama cabir ay leeyihiin meel lagu cabira ay leeyihiin waxaad moodaa ilaa hadda waxaan maqlaynahay waa hadda aan halkan ka maqlayno meel kale kama maqlina waxay tahay eed guud annagu waxaan aaminsannahay dowladdu waxay leedahay hay-ado u qaabilsan warka in saxaafadda la siiyo waxay leedahay hanaan loogu talagalay in warka lagu bixiyo labadiiba way jiraan labaduba way shaqeeyaan labaduba xiriir wanaagsan ayay la leeyihiin saxaafadda wasaaradda warfaafinta ugu xilsaaran dowladda inay xogta bixiso oo ay warka gudbiso iyo hay-adaha kale dowladda ee hadba hay-addii loo arkay inay markaas munaasib ku tahay hadday tahay hay-adaha amniga hadday tahay muxuu ahaa wasaaradaha kala duwan ee dowladdu leedahay hadday tahay xafiisyada kale ee dowladdu ay leedahay intaba maalintii tobanaan war oo kala duwan oo dowladeed bay saxaafadu tabisaa oo maya qaar badan oo ka mid ah inaan annagaba na soo marin amaba aynaan ogeyn maaragtay muxuu ahaa ama aan raadiyaha iyo telefishinka dowladda midna ka bixin marka waxay ku fiican tahay ila tahay in caddaymo iyo xaalado laga jawaabahay ay jiraan lakiin annagu waxaan aaminsanaha wasaarad ahaan hanaan u fududeeya ayaan u abuurnay saxaafaddu inay war hesho qayb u gaarahaan u sameynay hay-adahaan ku xirnaa iyaguna iyagoon xitaa innagana soo marin ayay xaq u leeyihiin una raadsadaan una raadsan karaan xogta inay dowladda ka helaan marka siyaasad iyo go-aan dowladeed oo ah in warka saxaafadda loo diido ma jiro anigaa jooga meeshii muxuu ahaa arrintaas ay ka dhici lahayd mana jirto
cabdulqaadir waxaanu ka hadlayno ama hadda aanu sheegayno waa waxaan usoo taagnayn weeye ma aha waxaan bani aadam ka maqalnay mana ahan waxaan maxaanku irahdaa iska mala awaalayno waa saas weeye waa middan hadda usoo socdo agaasimuhu hadduu ogyahay iyo hadduu maogyahayba xafiisyada dowladda waxaa ka jira in warbixinaha ka baxa dowladda in lasoo jarjaro lasoo habeeyo oo dowladda sidai ay jeclayd inta laga dhigo lagu yidhahdo waa lagu soo diraya oo ad adigu goobjoog ka ahayn dhacdadii waxaa kaleetoo jirta halkudhig labadii sano ugu dambeysay iska soo baxay oo no question la yidhaahdo oo maxaanku yidhahdaa mawduuc markuu ka hadla ninkii madaxda ahaa aadan wax su-aalaah iyo wax kale oo fasiraadoo dheeriya aadan bulshada iyo adduunka aan la wadaagi karin oo aadan weydiin karin oo mar alle markuu asagu intii uu jeclaa kuu sheegto kadibna lagu leeyahay albaabka ka bax asagana uu tallaabo hore ka qaadayo oo no question la yidhahdo way soo ifbaxeen waxaas wax iskala joogtaa bay ahayd dhacdooyinka u dambeeya oo maxaan ku yidhahda saxaafadda laga ay kala kulanta hadda jira dilka iyo hantaturooyinka waa dhacdooyinkan badanaa ka dhaca magaalada dhexdeeda oo sida hadda qaraxyada oo kaleeta ah oo aad moodidba maxaan ku yidhahda dowladda inay hadda u tafaaxaydatayba wax wariyaaba inuusan goobtaas imaan hadduu yimaadana lagula kaco maxaa yeele waxyaalaha baniaadamnimada ka dhanka ah maalin dhaweed qalab baa la jajabshay wariyaal baa la xiray waana loo hanjabay nin official oo sarkaala wuxuu yidhi amarkaani si toosa oo aana doonin hadda inaan magaciisa sheego madaxweynaha ayuu toos uga soo baxay markaan idhi xaalku sidaan ma ahaan jirin maxaa soo kordhay markaan idhi waa amar madaxweynaha si toos uga soo inay wixii si toos u soo baxeen hadda waaba noo caddaa waayo waxaadan arki jirin markaad maanta aragto waa wax kugu waa wax soo kordhay waay hadda marka waxaa idinla macaamilaya waa askartii dowladda meesha joogta askarigu haddii uu matelaa askariga yuu ka amar qaataa askariga yaa soo diray askarigu xageeba ku dambeeya ku dhammaada xageebsa ka soo bilowdaa dowladdu ka soo bilowdaa askarigu horena waa u arki jirnay wuxuu maanta askarigu hadba wejiga ay dowladda kugula dhaqantay ayuu askarigu kugula dhaqmaya waayo waa nin la amra asagu askarigu marka wixii dowladda ay soo furto adiga kugula dhaqaaya marka anagu warkan wuxuu hoos tegayaa waa saraakiisha iyo dowladdii inta ku xeerano maxaan ku yidhahdaa ehelka waa maxaan ku yidhahda dowladda
faarax nuur walaacaas uu muujinayo faarax ab iyo hadalkaygaasi maa farqiba u dha adinkay ahayd inaad doorkan ciyaartaan message adinka hadda matalayay xagee buu ka yimid gaabkan ama mugdigan labada dhan hadda ka dhex muuqda
kanasoj ahaan horta waxaan isku daynay inaan doodo qabanno oo isfaham meesha laga sameeyo waxay ahayd dhowr doodood waa la sameeyey oo saraakiisha booliska ay kasoo qayb galaan xataa wixii marka ma la wada yimaado waa lasu garaabaa waxaa la leeyahay waa run hadda kadib ma dhacayso waxaani waa la saxaa laakiin haddana meesha marka lagu kala tago haddana meesheeda ay ka taagan tahay mushkiladda oo taagan waxaa waaye dowladda hadday iyada micnihii ay ay isticmaalayso koox gaara isticmaalayso wariyaal isticmaalayso oo kooxdaas le maarata wararka ay ka soo baxayaan xaggooda waxaa waaye mushkilada haysta marka haddii la yidhaahdo intiina kale warka waa laydin siinaa intaana warka horta intaa ka soo baxo meelaha qaarkood inta lagu casuumaa maaragtay dhibaato waxay ku dhacdaa maaragtay inay iska noqdaan oo saacado badan ay taagnaadaan wariyaasha ku laakiin adduunka dhanbay ka dhacdaa in saxaafigu war doonto shirki dilada u baaqdo waqaska waqaska baaqasho maaha waa in muxuu ahaa saacado badan lagu hayo dana shirkii muxuu ahaa warkii xogtii oo iyadoo tiftiran sida saadka sheegay haddana maaragtay dadka loo laakiin isfahamka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye meeshaan in dowladda saraakiisheeda booliska iyo saraakiisha maaragtay xogaha hayo dhan in trainer muxuu ahaa kulli la wada qaato waa loo baahan yahay agasime laba qodobaan dul istaagaynaa kan la xiriira tafatirida wararka xafiisyada dowladda fartaa lagu fiiqa xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay samaysteen koox wax soo saar madaxweynaha ra-isulwasaarahoo hadlayana way yarta halkaabaa laga soo diraa kadibna emaila lagu qaybiyaa dad badanna waxay qabeen in saxaafaddu u sinaato la wada tago oo waxa meesha ka dhaca la ogaado taa maxaa diidan marka horeba intaan u gudbin su-aasha kaleo qarxayda waa mahadsan tahay su-aashaas haddaan si kooban uga jawaabo runtii arinta horta waxaa weeyaan waxaan ka shaqaynaynaa oon ku hadlaynaa waa xirfad xirfaddan annagu ma bilaaben saxaafadda iyo siday u shaqaysahay waa wax caalami ah waxaan aaminsannahay amaba ay tahay qof kastaahay keliya madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha maa horta xaq ayuu leeyahay isaguna ma aha keliya muxuu ahaa xuquuqda saxaafaddu leeyihin xaqaas waxaa ka mid a qofku sida uu isagu go-aansado inuu u noolaado u dhaqmo isagoo qof kaleeto xuquuqdiisa aan ku xadgudbayn markay timaado arrinta ku saabsan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dabcan intaan ogahay ma jiro go-aan ku saabsan inaan saxaafadda loo ogolaan meelo badan oo babliga oo furan oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu ka hadlaan ayay tebisaa saxaafadda oo ay tagta oo ay ugu dambeysay habeen hore madaxweynuhu koonfur africa joogay oo xafladiisii ugu dambeysay lasoo tabiyey wariyaashoo dhan ay joogeen oo telefishinayadoo dhan ay ka baxaysay tii ugu dambeysay oo muxuu ahaa habeenka dhallinyarada oo halkan ka dhacday ayay ahayd oo marka laga yimaado munaasabadaha waaweyn ee la tagaa shirarkii jaraa-id ee madaxtooyadu qaban jirtay ee la tegi jiray ee muddaa saxafi aheed oo aada goobjoog ka ahayd maxaa hadda diidan xogaha la qarinayo dowladdu ay inta soo habayd ay usoo dirayt walaasha maxay tahay taa taa baan rabnaa waay madaxweyne u hadli laayay ra-iisaaruhu muxuu u hadli laayay aniga waxaa ila tabaaba kuu sheegay madaxweynuhu habeen hore u hadlay laba habeenaa kasoo wareegtay markaad hadda ilaada u hadla muhiim ma aha meesha iyo goobta iyo munaasabadda waa wax gaara waa wax gaara muqdishuu joogay shan iyo tobankii may oo saxaafadoo dhan ay joogtaywaxaan ujeedaa waxay tahay marar badan marar badan ee shirar jaraa-id way jireen waxaanan fahmaynin yani waxay ku xiran tahay madaxweynuhu hanaanka isagu ugu talagala inuu warka u tabiyo ama ama warkiisa loo gudbiyo haddii ay tahay inuu ahaado warkii oo yani ma soomaaliya keliyihii ka dhacdaa arrintaas waa arrin caalami adduunka o dhan ka dhacda marka madaxweynuhu hadduu ku talagalo inuu meel babliga ka hadlo ama ra-isul wasaaruna way ka hadlaan wayna tagaan saxaafaddu haddii fariintaasi ay tahay mid si gaara loogu talagalana inta lasoo duuba lasoo dirana annaga keliya nagama dhacda adduunkao dhanay ka dhacdaa twitter keliyaha warar lagu baahiyaa facebooka lagu baahiyaa sida muxuu ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay s n t v iyo universal iyo somali cable inay isku si u helaan oo aysan rights ay ku kala duwan yihiin aysan helin waxaad ka hadashay ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waraysiya ma bixiso saddex laba bilood kama soo wareegin marka hadda ra-isul wasaaruhu mid kamid a telefishinada waraysi waqti badan qaatay Laakiin waa oo sheekooyinka su-aal dhifin kasta la naadirka.
weydiiye la weydiiyey oo eh, yacni hadal kasta qaata la weydiiye marka waxay ila tahay intaas kasoo koobana madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu dal dhan bay hagaan shaqo ballaaran ay ka shaqeeyaan eh, institutions kaleetaa warka u xil saaran wasaaraddan aan joogaa kamid a oo aanan garanaynin wasi- weliye inta war ka soo doontay ka waayey oo wasiirada maaragtay eh, wasiirka warfaafinta iyo wasiiradii kaleeto dhammaantood imaanaya intoo kale ay la hadlayeen wasaaradaha ay waraysaa marka aniga waxay ila tahay eh, waxaad waxaad malaysaa eh, intaas ka sako intaasoo dhan marka la isku soo duubo eh, nusooj baa jirta ururaa jirta sistemaa jira haddii problem jiro oo mushkilad jirta waxay tahay in dariiq saxa loo soo maro weli haba yaraatee xafiiskan aan joogay oo wasaaraddan aan joogna cabasho rasmi ah oo qodobaysan mayna soo gaarin marka waxay ila tahay en, inaysan ji- inaysan qiil noqon karin warka madaxweynaha iyo warka ra-iisul wasaaraha maxaan eh, anigu usoo duubi waayey iyo muxuu hebel u duubi waayey yani waa la duubaa maalin kasta weliyaa duuba waa la waraystaa eh, meelo furan ay ka hadlaan ma u arka inay jirto Wa- waa mushkil la duubaahi ma ballaarin karnaa duubisto wariyaashoo dhan ma ka qaybgeli karaan Su-aasha waa taas.
haddaba way ka qayb galaan oo waa batan kuu sheegay waatan kuu sheegay kun iyo tobankii mey ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha laba bilood ka hor waraysi laga qaaday saddex habeen ka hor madaxweyne south africa joogay kaamiradu inay muqdisho joogto iyo inay johannesburg joogto waxay ku kala duwantaha ma garanay faarax ma is leedahay xog buu qarinayaa agaasimaha iyo dowladda guud ahaanba
Een, agaasimaha dabcan een, wasaaradiisu mas-uul horta ka yahay waxa waaye xiriirka oryaashi iyo wasaaradana inta- intaan ogahay ma xuma laakiin meesha mushkiladda ka jirta waxa waaye wasaaradda dowladda wakiil ka tahay waa afhayeenkii waa ay rasmiga ka dowladda.
tahay laakiin ma aqaan ma aqaan iyada maanan xog badan helin ma ogi laakiin een, haddana wariyaashii waxa waaye dhibaatooyinka waa waa qabaan inkastoo iyagana dhibaatooyin ay leeyihiin laakiin dhibaatooyinka ay qabaan waxa waaye maalin adduunka waxaaba jirta maalin oo xogta adduunka xogta xog bixinta la dhaho oo la xusaa jirto marka in maalintaas laftigeedii yaa xog haddaa raadisid aan helin marka waxyaabaha oo muhiimka waxa waaye wariyaha inuu xor u ahaado inuu xog helo laakiin wariyaha la siinayo xogta laftigiisana waa inuu noqdaa wariye maaragtay een, la ogyahay maaragtay ee, wuxuu ku qabanayo xogta arrinta qaraxyada oo laga hadlay ayaan jeclaan lahaa wax yar inaan ku daro oo Waa walaalka faarax horumar asiga arrintan aad u qusaysamay daawas warqaadaya faaraxay Een, intaan aan dhankaas aadin een, alcadaalan maaragtay agaasimaha horta agaasimuhu waa ku qasban yahay inuu anagu waa ninkaan ku dhegannahay oo kama sugayn hadda garaabitaan oo dowladdiibu ka soo jeeda Een, laakiin een, waxaan rabaa wuxuu ka sheekeeyey een, madaxweynuhu inuu asagu inta iskiis u dhaqaaqay uu xafladdii tegay madaxweynuhu markuu war hayo ama maxaan ku idhaahdaye asaga uu raba inuu saxaafadda la xiriiro uu- maxaan ku idhaahdaye asagaaba de lugihiisa ku doonanayo laakiin anigu markaan anigu warka rabo waxaad alcadaala ii weydiisaa agaasimaha anigu aga- waagii la doortay madaxweynaha iyo waagii la doortay ra-iisul wasaaraha intaba waxaanu ka codsannay inay waraysi guud iyo si ajendahooda iyo siyaasadda ay la soo shaqo tagayaan iyo maxaan ku idhahdaye wakaaladda wararka ab way codsatay waana nalaga diiday ilaa ay maantana waan raadinaa waryuhuna keliya ma doono mana maxaanku idhahda u shaqo tago midda ku shubashada keliya oo asaga maxaanku idhahdaa markaas ma- ee wuxuu u baahan yahay miduu asagu markaas boosh garaya xoga qarsoon inuu bulshada la wadaago inuu wax badan oo bulshada la isweydiinayo maa- maadaama maxaanku idhahdaa saxafiga uu bulshada kasoo dhex baxay oo uu rabo bulshada inuu wax dareensiiyo waxa oo naftirkiisu uu rabaa inuu madaxweynaha uu invite gareeyo eh, maxaan ku idhahda uu ka codsado inuu la kulmo si su-aalo fara badan oo bulshada ka dhex guuxaysa ama se jahawarar fara badan oo siyaasadeed uu madaxweynaha afkiisa looga soo helo kadibna uu wariyuhu wari uu la wadaago maxaan ku idhahda bulshada waa systemka wariyaasha adduunka ay la shaqeyn adduunyada madaxweynayaasha waa waa waa la dalbadaan wayna ogolaadaan Een, anagoo taas ayadaa weli maanaan helin waa midda kaloo noo sii dheer jarjaridda iyo codadka iyo filimada waxaa kaleeto hadda aan aniguna si gaara u- marka een, tan aan ku noqday midaan marka oo oo ah xafladdo de xaflad iska agaasiman oo loo yaqaano sideeda maars oo ama maxaan ku irahdaa waa wax iska official wey su-aalo fara badan kama imaan karaan laakiin siyaasadda waddanka meeshay marayso nabadgelyada waddanka meeshay marayso een, waxyaalahan dhacaya meeshay marayso bulshadu way u baahan tahay siyaasadda dibadda meeshay marayso bulshadu way u baahan tahay wax u sheeg marka lama helo taas way midda aan la helin oo hadda maanta haddaan hadda maanta u baahdo calcadaala oo aan idhaahdo een, agaasima waxaan kaa rabaa bulshada waa adkaanaysaa inaan marka horeba ganjeelka ka soo gudbo waxaa adkaanaysa inaan alcadaalad si aan ku heli lahaa waxaa adkaanaysa inaan maxaan ku dhaha haddaan u imaado calafka ee noqotana waxaa adkaanaysa in la yidhahdo wararkaas oo tafaftiran oo sharsharan baa lagaa daba keeni doona agaasime dhaliilaha dowladdan ee aada hadda adigu eegsimaa karta waxaa ka mid ah in wada shaqalaanta mayduhu mudday soo jirtay ee hadalka kooban mudday jirtay waxaana jira war rasmi oo dowladda ka soo baxo ada inaysan wasaaraduhu hadli karin ilaa ay amar karinto wasaaraha marka meel xaaladaasay gaarta saxaafaddu inay ku shaqayso miyay dhaa ka daboolan kartaa
aad iyo aad u mahadsantahay cabdiqaadir horta waxaad u malaysaa arrimo shaksi ah iyo iyo arrimo guud iyo wax badan inay meeshan isku dhex jiraan arrimaha shaksigaa kama jawaabi karo laakiin waxaan ka hadlayaa arrimaha guud oo sida guud oo yacni siyaasadda muuqda waxaan aniga kuu sheegi karaa waxay tahay siyaasadda warfaafineed ama warbaahinta ku aadan ee dowladda soomaaliyeed ay leedahay waa mid cad waa mid dhiirigelinaysa xorriyatul qowlka si taas loo dhiirigeliya waxaan u samaynay shuruuc baarlamaanka hadda hor taalla waxaan u samaynay guddiyo ka shaqeeya nabadgelyadooda waxaan wadnaa istraatiijiyaad noloshooda iyo caafimaadkooda iyo na- nabadqabkooda badqabkooda lagu lagu lagu horumarinayo markay timaada arrinta ku saabsan xogta ee yacni qofka haddii qof taarget u yahay waa gaar laakiin xogta dowladda waa la helaa tanaa hadda bixinaynaa ka mid ah anigaad hadda ii timaadeen oo waraysi iga qaadayseen ruqsad uma soo qaadan oo cid warqad looga soo goostay ma jirto E, halkaana maalin kasta wariyaashu yimaadaan shir jaraa'ida loogu qabtaa wasiirkay waraystaan wasaaradaha kale iyo institutionska kale ee xogta jirtay waraystaan booliiska si joogto ah toddobaadkii ugu yaraan laba mar war u siiya oo maaragtay xogtoo faahfaahsan u siiya marka horta aniga waxay ila tahay en, yacni arrinta ku saabsan eh, xog lama helo waddankan maf inay jirto aniga ma aaminsani waxaan aaminsanahay dabcan duruufo waa jiraan waddan dagaal laga soo kabanayo oo mushkilado ay jiraan oo qof kasta baahidiisa aan laga jawaabi karin inay tahay xaqiiqo waay waa laga yaabaa sida uu faarax sheegay in qofku mar uu waraysi dalbaday oo uu heli waayey Eh, duruuf kasta ha keenta laga yaaba inuu madaxweynuhu mashquul yahay laga yaaba inuu ra-isul wasaaruhu mashquul yahay haddana marar kalena waa la helaa oo waatan kuu sheego ra-isul wasaaraha waraysiyo bixiyo madaxweynaha meelo tago eventia jira taasi waa taas waxa kuu soo hartay arrinta oo oo amnigaoo laga hadla goobaha goobaha amniga ku saabsan arrintaas runtii waxaad moodaa waa arrin la xiriirta yacni yani hanaanaa jira adduunka laisla yaqaan hanaanka laisla yaqaana waxay tahay haddii meel shir ka dhaco waxa ugu horeeya ay tahay in laga shaqeeyaa waa badqabka qofka muwaadinka inaan dhibaata soo gaarin waxa labaadna waa in wixii meeshaas ka dhacay la maamulo oo aysan faraha ka bixin marar badan waxaad ogtahay wariyaasheena qaar ka mid a inay ku dhinteen iyagoo dhex taagan goobo qarax intay dhex tageen in qaraxii labaad ay ku dhinteen ama dad qoryasitaa intay soo weerareen ay meeshii ku dileen dowladda mas-uuliyaddeeda koowaadna waa in ay wariyaha oo ah muwaadin amnigiisa sugtaa sida ay dadka kaleba amnigooda u sugayso marka aniga uma arka inay tahay arrin xirfad iyo aqoon ku salaysan in dab holcaya iyo dagaal socda iyo xabado socda aad dhexda ka istaagto oo haddii laga yiraahdo war meeshan ha ku dhimana ka joog aad tiraahdo xuquuqdaydii ayaa muxuu ahaa lagu xadgudbay kelimadda ugu dambayso raba inaan ku gabagabayna waxay tahay waxaan oo dhan walaalkay eh, ustaad faarax cumar nin aan aad u ixtiraamo waay nusoj iyo urada kale ee saxaafadda jira haddii xafiiskeena laga helo hal cabasho aan laga jawaabin oo rasmi ah annagaa mas-uuliyadda qaadanayna laakiin dee wixii suuqa socda si loo cabiro ma laha
waa runtiis een, waxaan ku in taageerayaa amnigaaga laga fikiro inta khadar ay tahay in dowladdu ay ay- ay xaaladaas ay ka hortagto maxaa waa ku jira waa hadalkan soo wada wey taas agaasimaha waa ku ammaanayaa Een, wax kastoo amni een, s- een, maxaan ku rahdaayey ee shaqs ee, a- amni maxaan ku rahdaayey shacab iyo amni wariye iyo amni een, dowladba wixii ku salaysan waa midaan kusoo dhaweynayna waana ku taageeraynaa Een, laakiin se agaasimaha waxaan u sheegayaa een, agaasima iskama soconno waxyaalo badan oo hadda aad ka shanqarisayna ma moogin oo hadda qofku amnigayga intaan la sugin aniga shakhsiyaddeeda koowaad baaba amnigayga horta een, uu dan ii yahay inaan sugto oo aan ka cararo Een, waxaan ka hadlayena ma ahan maxaan ku idhaahdayey een, inaan anaga naftirkaygu fawdadii iyo Arrintaa baa- dhibaatadii goobaha aan ka- aan ka- aan ka naa waa us- waa midda aan u socdo wey annaga naftirkaygu ka- ma aha waxaan ka hadlayna fawda doon Ee, waxa weeye waa markaanu goobtii soo gaarno waxaanu ogolnahay een, waanu tababarana annaga ila ugu yaraan wa- ka- wa- wariyaashu tababaray qabaan Een, waxaanu ogolnahay in dadkeena aan wax ka daldalno maxaan ku idhaahdayey een, dhibaatada ku gaarta qaraxas waxaanu ogolnahay inaanu j- hilbihii wax ka aruurino waxaanu ogolnahay inaanu maxaan ku idhahdo intaan asturi karno oo aanu asturno waayo waddanka naftirkayaga een, madaxda oo cadaala maanta u- na- nagala joogo mas-uuliyadda ka saaran mid lamida anaga naga saaran waan ogolnahay inaan nafteeda badbaadsano waan ogolnahay in nala habeeyo laakiin midda aan diidayna waxa weeye weriya loogama baahna goobtan amar baana ka soo baxay taga meeshaad ka timaadeen dhacdo weyn oo magaalada bartankeeda ka dhacday oo twitteradii gashay oo youtubeyada gashay oo soomaalida maanta waad aragtaa smartphone wax la yidhahda la wada wataayo ee askarihii naftirkooda ay duubayaan oo saraakiisha ay duubayaan oo shacabweynihii uu duubanaya oo aan qarsoodi ahayn yaa waxaad moodaa in la isku dayayo in la qariyo oo wariyihii loo jiiro wax suurtagalahayna maaha waa magaalada bartankeeda wax ka dhacay in wariyo si toosana loo yidhaahdo taga weliba ay gacan ka hadal mararka qaarkood ay timaado markaan dabcan inaanu madaxdii iyo annagu isfahamno aan idhaahno taliya maxaan ku idhahdo saxaafadii baan nahay waan tababarannahay waxa aad diidaysa waan kula marka diidaya meesha maba la tagaba si si wax walba.
talmiintaba waxaan xasuusta hadda dhacdadii ugu dambeysay oo allahu naxariista saraakiishii fay cali ee ka mid ahayd oo ka dhacaysay taalada daljirka taason waxaan xasuustaa in naloobaba qoondeeyaba askar tobaneeyo gaaraysa oo sarkaal uu amray uu yidhi saxaafadda kii dhaqaaqa lugta ka jiba markaas xataa weliba waxaan kuula kaftanay guryahayga ma aadi karnaa markaasuu yidhi maba dhaqaaqaysiinba oo ku salaamaysa faarax Eh, agasima in in meesha la xiro in dadka la badbaadsho waa waa shaqo guud oo dhacda laakiin adduunyada eh, crime scene baa la xiraa wariyaashu meeshaasay istaagaan halkaasay eh, xogta ka helaan maxaa diidan in wariyahaas amnigiisa laga taxadaro goobta laga fogeeyo laakiin xogta waa meesha in la helo dee hadda wuxuu leeyahay faarax meesha lama tegi karo marka maamar wasaaradda soo maray oo la wada ogyahay oo dowladdu ay go-aan ku gaartay inaan meesha la tegin baa jiro waa mahadsantaha cabdiqaadir Een, runtii ma jiro go-aan ah in meel ay noqotoba soomaaliya meel ka mida oo siyaasad dowladeed weriye looga mamnuucay ma jirto wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo waa kusoo wada hayso wax la yidhaahdo xakamayn weriyena ma jirto wadankan xorriyatul qowl baa ka jira dastuurkiisaa ballan qaaday qawaaniintiisaa ballan qaaday sidaasayna dowladda soomaaliyeed u ilaalinaysaa waxaan kuu sheega waxay tahay waxaa la isku khaldayaa goob uu qarax ka dhacay oo xabada ka socdaan oo shil ka socdo oo aan weli aan la ogeyn in yani xaaladeedu waxa ay ku dambaynayso iyo waxa imaan kara si looga taxadaro amniga saxafiyiintu iyo dadka soomaaliyeed oo kaleeto inta howlgalkaasi uu socdo shaqo ay leeyihiin ciidamada amniga iyo dadka ammaanka u tababaran oo ah inay dadka ammaankooda ilaaliyaan ayaa goobtaas ka dhacda wax ka baxsan intaas oo ilaa hadda wadanka ka jiraahayna ma jiraan meel ka reeban wariyaasha oo la yidhahdo meel hebel ma tegi karaana ma jirta laakiin qadiyadda meesha taalla waxay tahay een, aniga iyo iyo iyo wasiirka eh, wasiirada wasiir ka mida iyo faarax iyo hooyo soomaaliyeed oo meel joogta dhammaanteen nabadgelyadeenna waxaa mas-uul ka ah askariga meeshaas u tababaran hadduuna yidhaahdo si aan dhibaata iisoo gaarin goobtaan ha gelinina waa inaan ka joognaa wax kaleetoo noo furano ma ma jiri jiro kartaa meel aan la malayn karo sida adduunyada waaba oo kale.
sida dhacdaba haddaba haddaba sida dhacdahay waa faarqo intaas shaqadii joogo filli ku jiro kaameramaan kula hadlaya eegas faarax wuxuu ila hadlayaa hi- anigu intaan ogaha waxay tahay eh, faarax laftirkiisu dadkii ku dhaawacan buu kamid ahaa hadda kahor qaraxyada ka dhacay magaaladan xabadoo socoto iyo qaraxoo socdo inuu dhex gala ayuu rabaa faarax intaan ogahay iyo iyo saaxiibadeyda xirfadlayaasha taasna dowladdu ma ogolaan karto nabadgelyadiisa darteed waa tababaranahay waa sax laakiin waxaan u tababaray in wax ka duwan baa wadankan ka jira oo ah inta qarax dhaco in toban iyo shan daqiiqa kadib qarax kaleeto uu dhaco ama dad hubaysana ay meesha soo galaan marka wax laga bartay waayaha ayaa wadankan ka socda asalkuna ma aha in xorriyadda weriyaha la caburiyo ee waa in amnigiisa la sugo tababaraad tahay muddaad eh, ka shaqaynaysay eh, warbaahinta iyo tababar marka labadan doode waaweyn eh, agaasimuna leeyahay amniga baan ilaalinaynaa faarahanle meesha waan tegi la'ahay si layskugu soo dhawaan kara ma jirta horta tababarada waxaa waaye waxa l- ee, een, lagu qaato iyo doodaha waxyaabaha laga barto ma fulaan mise ma fulaan waaye ma fulaan meeshaa looga dhaqaaqaa askariga iyo sarkaalka een, ka sarreeya iyo wariyaha waa inay horta is yaqaanaan isfahamna ka dhexeeya marka dhibaato ma imaanayso goobta eh, wax ka dhacaan haddii wariyaha tegaya la ogyahay ee sarkaalka imaanayana la ogyahay is yaqaanaan waxa waaye waxbay isla fahmi karaan laakiin haddii macnihii een, askarigu ay xeeraamo oo xabad uu iska rido waxaa laga rabaa sarkaalka inuu uu xoogaa uu dejiyo wariyaha laftigiisana askari xanaaqsan hadduu arko inuu macnihii eh, ka dega waa la rabaa marka meesha waxaa waaye een, arrimo taagan dhibaatooyinka taagan qofka haddii uu maaragtay oo maskaxdiisii uu k- keliile maaragtay waxay la noqoto le uu sameeyo yaa dhibaataa marka wax walba in la fahmaa la ra- la rabaaye dhibaata hadday dhacdo ee, dadkan horta dad u tababaran inta badan maaha oo een, ee, ciidanka nabadgelyada xataa haddaad fiirisid waxa waaye ee, maalin dhowd anoo hargeysa ka yimida maaragtay ee, mooto saaranaa shantada soo deji asagii waa dhaafay ninka kalean sarkaalka kalean u tagay waxaa sa- shantadeeda waa tanaaray adaa baari kar ninkaas jiduu taagan jid igaga baarayo marka waa war daayaa la yidhi maarata marka askari inuu wax qiimeyn karaa la rabaa laftigiisa yaa askari haddaan waxba qiimeyn karin waxaa qofku markuu rabaa arko doodan amniga la xariirto iyo iyo xirfadaa tababarnimo qaraxaa dhacayo wariyaashu markay tagaana qaar badan ku dhintay waa dood soxo taagan qaaraa ku dhaawacmay laakiin si wariyana xog ku helo dowladana ay amniga u badbaadiso si dooda agasimaan u qaadano ma jiraa meel iskugu soo dhaan karo waxa waaye wax la- marka horeba lagu tababaranayo oo wariyaashan loo sheegayo inay fuliyaan waayo askarigana in eh, loo sheego waayo iyo sarkaalkiisa loo sheego waayo goobtaas inay imaanayaan wariyaal imaanayaan wariyaasha sida ula dhaqmi lahaa inuu asagana uu fahmo waayo oo lo- oo uu fuliyo waayo laakiin waxaa moodaa dhallinyaradeena maaragtay wariyaasha laftigooda qaara iska fudud ee muxuu ahaa in badan oo maaragtay oo oo waqti badan soo shaqeey waa jiraan oo aad u yaqaana aad u dhowrsada aad maaragtay ee, xogtooda sida u u helaan yaqaana laakiin askarteen qaar badan uma tababarna sida um- xaaladahan ammaanka maaragtay loo- faarax si ka duwan agaasima ma haysaahoo aad ku badbaadi karto xogna ku heli karto maya already waa sheegay horta waxa weye wixii nabadgelyada ku saabsan iyo badqabka qof kastoo meeshaas yimaado Waa inay ka waan- fogaato.
waan isla haynaa waan isla haynaa welina waxaad moodaa inaan maaragtay to weli xoogaa dulucda hadalkii aanan weli fahmin ma ahan anagu wax kasta oo hanaan dowladeeda iyo wax kastoo wanaaga iyo wax kastoo badqabkayga lagu ilaalinayo dad aad u yaqaan baan nahay waana soo dhaweynana waana ku faraxsannahay taasna egaasima waa la qabaa waxaan kaloo aad ugu faraxsanaa agaasima afkiisa inaan ka maqlo inuusan shir jaraa-id oo weli iyo si official ah inuusan u jirin nin wariyaasha in looga mamnuuco goobihii ay shaqada ay u tegi lahaayeen waa noqdo kaleeto hadda maxaan ku yidhahda anigu aan ku wareersan laakiinse hadda agaasima aan ka helay maadaama marka taas aysan jirinin oo si laamaha amniga aysan uusan ka soo bixin eh, amar caddaynaya in saxaafadda si toosa looga ceyriyo goobtaas waxa ka dhaceen waxaa kaloo dhan waa wax maxaan ku idhaahdaa horta waxay iska noqonayaan oo nalooga gardaran yahay markii qofka askariga ah oo si toosa dowladda uga amar qaata ama awaamiirta dowladda ku shaqaynaya uu ku yidhaahdo iskaga tag meesha tan haddana ficilkii uu dhaco markii een, waa ka xumaaya dadweynihii wax meeshaas wax ku gaareen dhimasho iyo dhaawac markii meeshaas laga qaado ada sometime isla markiiba waxaa la keenaa dad clean gareeya meeshaas oo nadiifiya oo raadka oo dhan baabi'iya intaas saxaafadda waxaa lala hortaagan yahay een, waxa weeye waa eh, qori baa lala hortaagan yahay iyo amar aad u kulul iyo hanjabaado meeshaas oo dhan waxa waa la baabi'iyaa marka meeshii wixii ka dhacay waxaa marka taas hareer socota anigii hadiiba la ii diido oo ay sidaas wax ku aamusi lahayn ama ku ama ay ku qab eh, maxaan ku idhaha wax ku dahasoonaan lahayn wayba fiicnaan lahayde mobayla lagu duubanayaa weliba dad aan xirfadii aqoonin weliba dad maxaan ku idhahda dadkii googo ay duubanaya weliba dad dhiigga doona oo waxaan of- may hadda laakiin social media la gelinaya ee eedina waxay kusoo dhacaysaa wariyihii anigana saaka shaqada waa layga hor istaag waa waa dulmi kaleeto xataa si dahasoon u galaya wey wariyaha marka amarkan aan cad oo maxaan ku idhaahda agaasimo hadda uu noo cadday inuusan jirinin haddana na lagu dhaqaayo ayaan garan lahaa meeshuu salka ku hayo oo aan jeclaan agaasim adoo soo koobaya waqtiga waa kaaga mahadnaqa mar kale ma is leedahay dowladdu waxaa ka go-an in sawir muujinaya magaaladan aqooninaan inaan la qaadin bay go-aankaas ku gaarta si walba u ahdaba ma is leedahay markaad fiiriso dooda faarax sawir maxaa tiri Eh, dowladdu inaysan diyaar u ahayn in goob qarax oo muqdisho ka dhaca in la sawiraay inaysan wariyaashu ogoleyn Een, runtii ee, cabdiqaadir horta waa sheegay dowladda soomaaliya siyaasadeeda ku aadan xorriyadda saxaafadda iyo waxa la xidhiira waa siyaasad qoran siyaasad shalay iyo maanta ay bilaabatay midna ma aha taasi ayaana ah waxa dadka iyo dalka ka dhexeeya shuruucda iyo dukumentiyada noo yaallaa kow labo anigu saxafiyan ahay idinkoo dhan saxafiyiin tiin ustaadkiyaa jooga waxaa la lahaa saxaafadda waxaa jirta qaacido la dhaho nafta iyo warka nafta ayaa muhiimsan ma jiro war u dhigma naftaada sidaas daraaddeed waxa dhacay ee cabdiqa- ee muxuu ahaa faarax iyo dadka kaleeta la midka walaalaha ay ka cabanayaan waxay tahay war naftiina halis ha gelinina waa in naftiina la badbaadiyaa waxa yacni amarka jira oo ciidamadu qabaan oo ay ku shaqeeyaan oo ay u idman yihiin oo u dhaarsan yihiin waa inay qofka muwaadinka amnigiisa sugaan wax kasta oo amnigiisa ku sugi karaanna waa inay qaadaan arrinta ku saabsan inaan qarax la tabin iyo inaan shir jaraa'id la tabin iyo inaan magaciisa la tabin meel ay dowladda soomaaliyeed ku go-aansata arrintaas inaysan dhicin ma aha ma jirto waana waana saxaafadduna waa xor inay waxooda tabiyaan laakiin dee waa in sida xuquuqdooda loo dhowraayo oo loo ilaalinayo waa inay dadka kaleeto xuquuqdooda ilaaliyaan askariga jidka taagan ee aniga iyo faarax sida siman amnigeenna u ilaaliya u dhibana qaraxaas dhex taagan ee markii qarax dhaca laga yaabo inuu sugayo nin kale qori sita oo isqarxiya ama gaari kaloo soo socdo isqarxiya waxay ila tahay inuu inuu mudan yahay inaan ammaano oo aanu ducayno inuusan mudnayn inaan ku eedno wuxuu yidhi meeshan ha ku dhimano ha gelin inuu eed nooga mutaysta ma aha inaan ku ammaano Eh, agaasim waxaa ka dhacda goobaha qaraxyada oo aniguba aan taga dabcan eh, shaqadaydu tahay in saraakiishu goona gaaraan kaamerooyinka dadka ka qaadaan eh, maaragtay agjugleyn baa ka dhacda marka dowladdu haddaysan ogeyn meel lagu mamnuucay hay-adaha amniga iyo iyo hay-adaha siyaasadda qaabilsan mayna hor iska hayn xaggee gaabkaa ka jira waxay ila tahay cabdiqaadiro wixii shaksiyad ku saabsan waa ka hadla wixii shaksi ku saabsan askari baa qaldami karaa cid kaleeta qaldami saraakiisha goobta joogta ayaa siima oo dowladda matalaysa yani wax annaga hadda aan caddaynu hayno ma waxaan kuu sheegayna annaga waxay tahay saraakiisha goobta matalaysa waxay u xil saaran tahay meesha joogta inay meesha amnigeeda ilaaliso weriyaha nabadgelyadiisa ilaaliso sharciga iyo nidaamka ay ilaaliso sharcigaas iyo nidaamka waxaanan garanaynin goorta aad ka hadlaysahay waa goorme markii qaraxii dhacay qofka ugu horreeya meesha soo galahay hadduu yahay aad rabtid inuu weriyaha noqdo hadduu weriye yahay ma ma arkin aniguna mana soo gaarin cabashadaas cid qalabka laga gaaray idinkaa og laakiin wax anagana soo gaaray mar waana midaan kuu sheegay waxay ahayd hadday idinku dhacdo inaad soo cabataan soo dacwootaan procedureka saxda ku timaadaan waa haynaa iyo waa la sheegay unbay arrintu ilaa hadda ku eegta waa haynaa iyo waa la sheegay kuma filna waxaa anagu ka hadlayna waxay tahay askarigu inuu ilaaliyo nabadgelyada qofka weriyaha ah iyo qofka muwaadinka soomaaliyeed buu u xil saaray hadi faarax
caddaynta agaasima aan siinaa waxa weeye horta doodaana maxay u timid doodan laftarkeeda haddaan u fadhino maxay u timid dood iyo isqabsi ma imaan karaa ilaa waxay dhacaan waa ma imaan karto barwaaqadan agaasimuhu uu daldalaya hadday jirto doodanba maba aanaa qabsaneenba doodani inaan isku dheganaano maba timaadeenba horta taasaa caddaynta ugu fudud oo aan siinayo agaasima alcadaala waxay tahay doodanba ma timaadeen haddii barwaaqadan iyo waxaan uu ninka agaasimo ka shekanaya jir waxa weeye marka agaasime waxaan mar labaad kuu sheegayaa ismaynaan aragnin saaka ismaynaan soo hor fadhiisanin haddaan horta wax jirinin dadkuna markii wax walbaaba sidii loogu talagala ee u socoto isumaba nimaaneenba doodna maysan dhacdeen laakiin doodan ay caddayn waxayba u tahayba cabashadeeda inay maanta soo ifbaxday oo maanta ay f o a ka sheekeynayso mideeda kaleeto annaga caddaymaha u hayna adigu fiildigii maada tegin waa runtaa maad arki kartid laakiin waxa ku hor fadhiya waa dad arkay weeye oo ay wixii ku dhaceen waana ku celcelinaya waxa weeye anugu caqliga male inuu manihin baalaley dabka iskaga daadanaysa laakiinse amar cad baana la siiyey goobtii wardhiigle degmadeedii baa u dambeysay markii nin sarkaal uu aruursaday kaamerooyinkii oo weliba uu isla dhacay oo baabuur uu ku gurtay agaasimayaal telefishinaad baa goobjoog ka ahaa oo maaragtay cabdullaahi xirsi ka mid ahaa waxa maxaan ku idhahdaye kii hadda ugu dambeeyey buu ka dhacay waxay ahaan wax lixdii bilood ilaa toddoba bilood shantii bilood u dambeysay soo kordhay bay ahaayeen telefoona dirsadaan la dhahayay maxaan ku idhaahdaye haddaad rabtiin maxaan ku idhahdaye yaan u dirsanay aniga askarigu waa marka askarigu inuu sugo ammaankayga waan ku faraxsana waana ku raacsana laakiin wax kastoo wanaagsane dunida waxaan kala mid nahay lagama qariyo xayndaabka hadda aad sheegtay waana istaagnaa waa sax oo calaamada jaallaha ciidanka ku shaqada le qaraxyada markay danahooda kasoo dhammaystaan isla markaasna la aruuriyo dadka noolnool dadka wanaagsanna la daboolo oo kofar la saaro amaba la qaada laftirkooda weeye marka waxa saxaafadda loo fasaxa sida caalamiga ah waayo waxaas maxaa meeshaas waxa soo haray waa biro googo-an iyo baabuurkii qarxi oo maxaan ku idhahda rickage carbomki iyo maxaan ku idhahdaa derbiyadii in weeye waxaan hadda anugu aanu leenahay maxaan ku idhahdaa at least intaas bal maaragtay too maahan waxaan u dagaalamayna
ugu dambeyn xaggaaga waxaa muuqda gaabis waxaa muuqda in message iyo saxaafadda madaxa bannaan gaabis koodan ka dhiman adigu ma moodaa in wasaaradda warfaafintaaysan war ka hayn waxaasoo culays iyo dhib kufiga haysto adigaa dowladda u matala abdiraxmaan
aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasaaraddu iyadaa shaqadeeda taqaana dowladdeena ugu xil saaran tahay shaqadeeduna waa inay u adeegta saxafiyiinta soomaaliyeed waanay u adeegtaa xiriir wanaagsan ee la leedahay waxay diyaar u tahay wixii mushkilad iyo cabasho ahoo jira inay xaliso waxay diyaar u tahay in ay dhiirigeliso in weriyaha soomaaliyeed uu nabadgelyo ku noolaado waxaan ognahay waxaan ognahay waxaan ognahay cabashada hadda taagane runteeda markii laga hadlo waxay tahay goob qarax ka socdo oo xabada ka socdo ha gelin inta nabadgelyadaada laga sugaayo meesha la hubinayo iyo waa galaawaa dooda taagan wax kaleeto meeshaan ka taagani ma jirto horaan usoo aragnay khibradaan u leenahay inay dad badan inooga dhinteen oo dad badan ku weynay weryahana waxaan leenahay adduunyada waxaa xitaa adag iska dhaaf inaad meesha qaraxa ka socdo uu galee inaad meel kaamiradaadu ka arki karta xitaa istaagto mararka qaarkood waxaa laga yaabaa xarigga meesha uu ka xiran yahay inay boqolaal mitir u jirto marka soomaaliya kama jirto dhibaato la xiriirta xorriyadda saxaafadda dhibaato amni waa ka jirtaa laakiin dhibaato xorriya darro muqdisho kama jirto may xaqiiqadu waxay tahay weriyaha nabadgelyadiisa in la sugo waa muwaadin lagama lagama nabadgelyadiisa in la sugo lagama golgortamaayo waa shaqadaad u xil saaran inay u dhaarsan yihiin laakiin in la siiyo may ma jirto wax woodiisa lagu baabiinayo ma jirto anaa kuu sheegaaye siyaasad dowladeed arrintaas ku saabsanayna ma jirto keliya waxay tahay weriyuhu waa inuu si professionaala oo xirfad leh uu u dhaqmaa oo ah waxa ay ku tababartaan oo macallimiinta halkaan joogta ay ku tababaraan oo ah warka iyo nafta iyo warka waxaa muhiimsan nafta adas bay mahadsaned laakiin kan kaamerada ka qaadayo gaariga saaranayo jir dilayo soeriyo waa waa sargaal dowladeed oo adigu waa kuu sheega wax caddayna oo ilaa hadda la keenay oo aan qiyaas ahayna ma jirto waxaan u baahan qofkii dib loo geysto ha soo dacwoodo innaga horta agaasimaha xorriyaddu ka hadlay xorriyad oo horta la wada haysta ma jirto xorriyadda wasaaradda laftigeeda inuu xorriyad badan haysato ma umalaynaayo warkaba madaxtooye iyo xafiidar wasaare iyo maaragtay inuu meelahaas ka soo baxo iyo u badan tahay marka in mushkiladda jirta waxaa waaye wasaaradda iyo wasaaradda iyo eh, dowladda ay ka tirsan tahay inay iswada raacdo oo warkeeda uu uu sugnaado uu fiican yahay oo hal meel isla isla jiro wariyaashana toodana isla isla isla socdaan marka Aad baad xorriyadda mahadsantihiin.
xorriyadda yaa meesha maaragtay aan aada loo fahmin aad baad mahadsantihi dhammaantiin kuwaas waxay kala ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala faarax cabdi warsame oo aas warqaado ka tirsan wakaaladda wararka a b ustaad faarax nuur oo tababaro saxaafadeed oo nosaj ka tirsan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkaynu ku eegayna saxaafadda iyo culayska ay kala kulmayaan dowladda soomaaliya waa naga intaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka ramadaanka
way socotaye aan sagootinne dhegaystayaal qasiidadaasina waxaan ku soo gebagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo waa anigoo ah cabdixakiin maxamuud saluucayo weliba nuur xasan nuur idaacadda si wada jir halkan idiinka soo tabinayey maanta iyo guud ahaan bahda v o a idinla taniya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo aada samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan saxbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay subxaano naga ajiib aada samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayna subxaano naga ajiib
This is VOA.